ogaas cabdilaahi ciise nuur waxaa shir ku yeeshay magaalada minneabolis jaaliyada beesha adigu aada ogaaska u tahay maxay tahay hambaliyada iyo fariinta adirson waxaan u hambaliyeynayaa waxaan u hambaliyeynayaa go-aanada ka soo baxay qurba joogta beesha ku shirtay magaaladaas ku shirtay ayaan u hambaliyeynayaa go-aanada ay soo saareen sida ay u jecel yihiin midnimada beeshooda marka guud ahaan jaaliyadaas aad baan ugu hambalyeynayaa rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeelba iyo culimada aad baan ugu hambalyeynayaa taasna waxa weeye waa mid laga filayey oo beesha caado u ah beesha inay weligeed ilaaliso midnimadeeda iyo wadajirkeeda taas oo ay ku caananbaashay kuna magac baxday ay caanna kaga tahay dalka oo dhan meel nabadgelyo oo degan iyo ummad wada jirta inay yihiin oo weligoodna ahaayeen haddana ay sii ahaan doonaan waxa weeyaan aad baan uga hambalyeynayaa jaaliyadda guud ee xasan ugaas ee go-aankaa soo saaray aniguna waxaan ka ballan qaadayaa inaan ku shaqeeyo go-aankooda go-aankooda gudahana lagaga shaqeeyo oo midnimadii magaca aynu ku yeelanay aan kaga shaqeyno annaka iyo inta kale ee waxgaradka ee joogta cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimada dhammaan inaanu annakuna ku shaqaynayno go-aankaas aada gaarteen marka aada iyo aad baan waxaan idinku hambalyeynaya sida nafteed huranimada ee naf iyo maalba aada ugu horteen wadajirkiina iyo wadajirkeennaba sidaad u ilaalisaan ama u midowdaan aad baan idinku hambalyeynayaa aada iyo aad baana u mahadsantihiin waana idiin mahadnaqayaa insha allahu waxaynu ahaan doonaa kuwa mida sidii aynu horeyba u ahaanay oo aynu ku caanamaalnay ayaan rajaynayaa inay aynu ku wada shaqeyno xasan ugaas wadajirkiisana waxa weeyaan meel aynu joogno dibad iyo gudaba waxa weeye kaas ayaa ballan inoo ah ballan inoo ah ummadana aan u ballan qaadanaa sidii horay aanu nabadgelyada iyo wada noolashaha aan ugu wada nool ugu wada noolaa ugu wada noolayn in loogu wada noolaado aad baan idinku hambalyeynayaa waa mahadsantihiin jasaaka allahu alkhayr khayr badan baan idin rajaynayaa nooc kastoo aad tihiinba sidaa iyo nabadgelyo ogaas cabdilaahiyow inta aadan ka bixin qurba joogta beeshaadu waxay sheegeen inay gudihii iyo dibadiiba gaar ahaan idhaahde dibadda ay ka midoobeen ayna diyaar u yihiin waxqa wax ka qabashada beesha horumarka waxbarashada tacliinta iyo sidii deegaanka loo horumari lahay guud ahaan s c ba adigu ogaaskii beesha aad tahay gudihii soomaaliya ad ku sugan tahay maxaa idiin qorshaysan maadaama ogaaskii beesha adigu aad tahay cuqaashiina culimadiina waxgaradkiina maxaad kaloo idina gudahaad ka qabanaysaan annanku waxa weeyaan sidaas annaka iyo qurba joogtayadu waa wada xiriirnaa waanu wada fasanaa kala wadaag baanu nahay hadba waxaanu qaadayno iyo tallaabada aanu qaadayno waxa weeyaan mid kuwa ka midaysan oo kala wadaag ka ah ayaanu nahay marka waxa weeyaan sidaa idiin sheegeen waxa weeyaan matalan horumarka beesha waxbarashada kordhinta dugsiyada mid qur-aan iyo mid maadiyaba waxa weeyaan annaka iyo iyo wixii kale horumarina difaaca dalka waxaas oo dhan dhammaan annaku waxaanu nahay kuwa ka xiriira oo ka wada tashto had iyo jeer tallaabada la qaadayo rag ku kala maqan ma nihin ayaga ayaana fuliya qurba joogta ayaa fulisa wixii horumara iyo dhaqaale inta badan ayagaa fuliya mital hadday caafimaad hadday tahay hadday waxbarasho tahay hadda iskuulla waxa weeyaan waxaa faraha laga qaaday cusbatal ilaa shan qoda waxaa faraha laga qaaday dugsi fardhida laga dhisay waxaasoo dhan meel kale noogama imaan iyo kuwo hore oo fara badanba waxa weeyaan horay noogama imaan meel kale beesha ayaa qabsatay kuwo fara badanna mustaqbalka ayay noogu jiraan qorshaha annaka iyo qurba joogtayadu marka waxa weeyaan dad xiriira oo kala wadaaga qodob kasta oo la qaadayo ayaanu nahay dad ku kala maqan talada ma nihin dibad iyo gudaba saasaanu iskugu xirannahay taas ayaanu ku gaarnay horumarka dadku matalan ay noo qirayaan in meeshaas horumar iyo nabadgelyaba ay tahay marka waxa weeyaan kala wadaag baanu nahay hawsha inteeda badanna dhaqaalaha waxa iyaga ayaa furiya dhinac kastaba ha loo qaade ayaga ayaa furiya qurbajoogta ayaa furisa ma garan n ugaas n waxaa kaloo ay sheegeen in ugaaska beesha guud uu yahay n ugaas cabdilaahi ciise nuur oo adigu aad tahay n hambalyeena kuu direen taa n maxaad ugaas kaga jawaabi wallahi waxa weeyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin waa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin anigu adiguba de waa waxa weeyaan weriye ahaan waa taqaanaa ogaaska beesha inaan anigu ahay waa taqaanaa mid hadeer kowana maaha ilaa toddoba iyo toban sanadood baan xilkaa aan soo hayay waa mid dibad iyo gudaba laga yaqaan oo caana shirarka caalamiga iyo shirarka beeleedka iyo midka matalan dhurbaante iyo dhinac kastaba waxa weeyaan dee magac hadeer la doondoonayo isim hadeer kalsooni loo raadinayo anigu maahi waxa weeyaan laakiin kalsoonidooda ayay ayagu hadeer cabireen matala maadaama ay wax muuqmuuqdeen laakiin waxa weeye isimnimadayda iyo magacaygu waxa weeyaan maran isim ahaa iyo maran ahaynba waxa weeyaan anigu dibad iyo gudaba waa caan baan ka ahay waana laga yaqaanaa marka sidaas weeye n ugaas n waxaad sheegteen wax muuqdeen haddii aan hadalkaas sii raaco dhawaan n deegaankaasi boocame dawxadaasi n ugaas ayaa isna lagu shubay caano adigu balse waragtaa markii u horeysay arrintaas balceeg dadka uga waran maya anigu hadeer wax dhibaata ma arko waxa weeya wax dhibaato aan kuu sheegaya oo jira ma jiraan waxa weeya beeshuna waa isku kalsoon tahay waana midaysan tahay waana fiican tahay waxa weeyaan wax kastana waxay iraadada shacabka ayay ku aadee ba ay ku xiran tahay iraadada shacabka waxa weeye sidaa dee ku muuqataba hadeerba matalan qurbajoogtu ay cadeeyeen waxa weeyaan iraadada shacabku taas uun bayla tahay weeyaan waxa weeyaan marka anigu hadeer ma ahi nin matalan dhoo matalan cusub halka kan iyo saatan weye saatan weye midna ma dhahayo waxa weeyaan laakiin waxa weye beesha xasan ugaas iyo iraadadeeda ayaa wax kastaba ku xiran yihiin waxaana daliilkaaga hadeer go-aanka iyo baaqaa ku hor yaala ayaa matalan dee daliilkaaga maaragtay beesha ra'yigeeda iyo rabitaankeeduba marka dee wax dhibaato kalena ma jiraan waa sida ugaas ugu dambeyntii waa sidee xaalada guud ee degmada boocame iyo gobolka sool dhinacaasi nugaasha adoo soo gabadhinaca daaqa nabadgelyada horumarka arrimaha faahfaahinkaasi ugaas aad iyo aad ba waxa weeya beesha iyo degaanada la xiriira dhinac kastaba ha ahaadeene aad ayay u fiican yihiin nabadgelyaduna way fiican tahay semanka iyo waktiguna aad iyo aad buu u fiican yahay waxa weeyaan dhulku roob fiican baa helay aad fara badan baa ka baxay xooluhuna aad ay u wanaagsan yihiin muuqaal wanaagsan bay leeyihiin insha allahu waxa weeyaan sanadihii lasoo maray sanad uu ka wanaagsan weeye sanadka kanu barwaaqo weeyaan dad iyo xoolaba way ka muuqatay barwaaqadu insha allahu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa mid ka badan taa inuu inasna siiyo dhammaanteenba guud ahaanba waxa weeyaan barwaaqo badan inuu ilaahayna siiyo tanna waxa weeyaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu caf iyo caafimaad inaku siiyo nuqsaanteedana ilaahay naga haya ayaan ilaahay ka baryaynaa marka sidaa weeye ugaas cabdilaahi ciise nuur oo ah ugaaska guud ee beesha xasan ugaas oo wareysi khaasasiinayay shabakada wararka ceeg dotcom ugaas aad baad umahadsan tahay aad baad mahadsan